bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah taعalى bsmi اllahi الرaحmn الرaحيm abwab الfaraئd can rasuuli الlahi slى اllah عlyh وslm faraa-idka axkaamteeda abwaabteedii weeyaan oo nabiga laga warinayay slى اllah عlyh وslm alfaraa'id waa jamcu fariidatin fariidadana waa qadarka alqadru اlmacluum min min atarika qadar macluum oo tarikadii ka mid ah ee uu qof qaadanayo ayaa fariida la yidhaha faraa-idna waxaa loogu bixiyey irtiga iyo qaab dhaxaleedka ayaa laba nooc ah waxaa wax lagu dhaxlaa farad ama tacsiib farad waa ninkii wax u qadaran ama go-an iska leh tacsiibkuna waa wixii soo haro ayuu qaadanaa hadduu keligiis noqdo ahlu farad uunan jooginna kulligiis ayuu qaataa oo kaasna marka waxaa weeyaan qaabkaas tacsiib marka taqliiban liaxadihimaa ayaa marka waxaa la yidhi faraa-id lagu magacaabay cilmigan qeybtii marka faraa- waxaa la qadaray fariidada iyo ku tacalluqday ayaa la qallibay oo laga qallibay tacsiibka ayb waxyaabaha ilaahay kitaabkiisa uu ku qadarayna waxaa weeyaan nis iyo rubuc iyo humun iyo thuluth iyo thuluthaan iyo sudus waa lix lixdaas ayaa waxaa lagu qadaray kitaabka farad kaleoo ijtihaad ku yimidaa jiro oo thuluthulbaaqi la yidhaahdo aduu marka inahaas faradku meelahaasuu ku wareega qaala baabu maa jaa-a man taraka maalan faliwarahatih marka dhaxalka masaa-ishiisa dee kutub u gaarana waa loo alifay fiqigana waa ku dhex jiraa axkaamta ee halkan marka uun adilada masaa-ishaas qaar ka mida ayuu halkan musanifku baabkan uu uga hadlayaa ama kitaabkan uu uga hadlaa ayb qur-aankuna saddex aayadooda uga hadlay asaga gebi ahaantiisba aayadda koowaad yuusiikum ullahu faraca iyo asalka say wax u qaadanayaan baa lagu sheegay aayadda labaad iyadana waxaa ku jiro labada isqabto zawj iyo zawjada iyo owlaadul um siday wax ku qaadan lahaayeen qofkii walaalo ku hooyaa ka tegey ee aayadda ugu dambeysana xawaashida oo marka xawaashidaas waxay isugu jiraan walaalaha meydka la dhashay gabdho iyo wiilaliya waxay ahaadaan sida ay u dhaxli lahaayeen ayb intaa wixii kasoo harayna alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa abqat alfaraa'idu faliowlaa rajulin dakarin ayay gelay qaala baabu maa jaa-a wixii ku yimid man taraka maalan maal qofkii ka tago faliwarahatihi dadka dhaxlayaa iska leh qala xadaanaa saciid bnu yaxya bni saciidin اlumawiyu qala xadaanaa abi qala xadaanaa moxamed bnu camrin wahuwa moxamed bnu camr bni calqamata qala xadaanaa abu salma wahuwa bnu cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata qaala qala rasuulu llahi sal l slam man taraka maalan maal qofkii ka tegay faliwarahatihi dhexaltooyadiisa ayuu u sugnaaday cumuumka marka manta ku jiro waxaa laga soo reebayaa rasuulka ama rususha oo rususha iyaga maalka ay ka tagaan warahadoodu ma dhexlayaan oo iyaga maalkoodu waa sadaqo sida abubakar nebiga sal ll ly slam uu ka wariyey cuhmaan iyo dalxa iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr iyo calina ay u qireen oo uu yidhi nebiga waxaan ka maqlay maa tar wuxuu yidhi naxnu macaashira alanbiyaai laa nuurath annaga haddaan ambiyadan ahna lama dhaxlo maa taraknaa sadaqa waxaan ka tagna waa sadaqo ayb saasaana ou abubakar faatima radia allahu canha uu ugu diiday dhaxalkii aabaheed nebiga sal ll ly slam oo wuxuu yidhi nebiga lama dhaxlo isaga dadka waa ka duwan yihin dhinacaas ayb saxaabadiina marka way ka aqbaleen ee aayadaha qur-aanka oo yariunii wayariu min aali yacquuba iyo nabiyullaahi zakariya oo dhahayo rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarihiin iyo dhaxaltooyadaas marka dhaxaltooyo maal maahane dhaxaltooyo diin iyo cilmi iyo nebinimo iyo ayay ayuu ilaahay ka baryayaa ee nebi ma joogo heer ah waa dhiman rabaaye maalkeyga intay dad kala qaada lahaayeen ilaahu ilmo qaata isii waa ka weyn yahay nebi waxyaabahaas haddii marka ambiyada ilaahayna edhaxal iyo wax lamida dadkoodu ay dhaxal ka sugi lahaayeen risaaladaaba laga shaki lahayo xataa leanna waxaa laysdhihi lahaa ninkaani nin ilmihiisa iyo reerkiisa wax u wax u rabo waayo ayaa laysdhihi lahaa marka ambiyada lama dhaxlo waxay ka tagaan sadaqay noqdaan oo maslaxada caamka unbaa lagu bixiyaa abuubakarna gooni uma qaadan nin hanti badanna kama dhimanin abuubakar radia allahu canhu bal waqtigii rasuulka ka hor ayuuba hanti badnaa isaga diintoobu ku bixiyey wixiisii radia allahu canhu wa ardaahu marka cumuumka ambiyadaa ka baxayaan man taraka maalan maal qofkii ka tegay faliwarahatihi buu usugnaaday waman taraka dayaacan qofkii ka tegay qof dayacanna fa ilaya aniga xaggaygu ahaaday dayaacan ay daa'ican waay qof dayacan oo u baahan wax masruufo oo wax siiyo waxna aan tabarna lahayn ninkii ilmo yaryaroo aan xoolo haysanin ka tago aniga xaggayga waayo anaa masruufayo baytulmaalkii qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu الzuhriyu can abi salamata can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam aطwala min hada waatama zuhri wuxuu wariyey isagoo intan ka dheer kana dhammaystiran marka riwaayadii hore moxamed bnu camr bni calqama iyo waxaa siman zuhri zuhri xadiidkiisaa marka ka dheerkan qaala wafi lbaabi can jaabirin wa anas wamacnaa qowlihi man taraka dayaacan ay daa'ican ku dayacan laysa lahu shay-un shay ounan u sugnaanin fa ilaya aniga ayuu xaggayga soo aadaya yaquulu ana acuuluhu aniga ayaa masruufaya oo nafaqaynaya wa unfiqu calayhi qaala baabu maa jaa-a fii tacliimi alfaraa'idi faraa-idka bari bariddiisa wixii ku yimid dhaxalka in la barto ama la baro dadka qaala xadaanaa cabdulacla bni cabdulacla bnu waasil wahuwa alasadiyu alkuufiyu hiqatu qaala xadaanaa moxamed bnu lqaasim alasadiyu ninkan marka abu ibraahim alkuufiyu shaamiyu اlasli laqabuhu kaaw ayaa la yidhaha kadabuuhu rawaa lahu tirmidiyu faqad oo ninkan marka aad buu daciif u yahay qaala xadaثana alfadl bnu dalham wahuwa alqasaab layin warumiya biاlictizaal rawaa lahu abu dawuud watirmidiyu wabnu maaja ninkan isagana waa daciif qaala xadaanaa cawfun cawf bnu abi jamiilata alacraabiy weeyaan can shahri bni xawshab can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam tacallamu lqur'an qur-aanka barta walfaraa'idana barta wacallimu nnaasa dadkana bara fa inii maqbuudun anigu waxaan ahay mid la oofsanaye mid dhimanayaan ahay intaad iga barataan dadka sii gaarsiiyo dadka axkaamta ayaynan ka dhumin qaala hada xadiidu fiihi idiraab xadiidkan marka ikhtilaaf baa ku jirjiro idiraab xagga sanadka warawaa abuu usaamata hada alxadiida ayuu wariyey can cawfin can rajuli can sulaymaana bni jaabirin can ibni mascuudin can الnabiy sal ll l slam marka shahrna male cawf shahru bnu xawshab male riwaayadii hore saas ahayd hadda sulaymaan bnu jaabir can ibni mascuud ee riwaayadii horena musnad abi hurayra laga dhigay haddana wuxuu ka dhigay musnadu ibni mascuud waxaasoo dhan marka waa khilaaf iyo idiraab idiraabkana yuujibu dacfa oo wuxuu keenaa dacfi qala xadaanaa bidalika alxuseyn bnu xurayd qala xadaanaa abu usama can cawfi bihada naxwahu bimacnaahu qala wmxamed bn اlqasim alasadiyu qad dacafahu axmed bnu xambal wagayruhu qaala baabu maa jaءa fi miiraahi اlbanaati gabdhaha dhaxalkooda wixii ku yimid yacnii gabdhaha siday wax u dhaxlayaan qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala akhbaranaa zakariya bnu cadiyin qaala akhbaranaa cabdullahi bnu camrin ee cubayd llahi bnu camrin can cabdillaahi bni mxamed bni caqiil can jaabir bni cabdillaahi qaal jaa-at imra'atu sacdi bni rabiic ayaa timid bibnatayhaa labadeedii gabdhood bay la timid min sacdin sacad xaggiisa uga ahaadeen ilaa rasuulillaahi bay ula timid sala allahu calayhi wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah haataani kuwaani labadaani ibnataa sacd bni rabiic sacd bnu rabiic labadiisii gabdhood waaye qutila abuuhumaa aabbahood waa la dilay macaka adaa lagula dilay adiga isagoo kula jiro yowma uxudin maalintii uxud shahiidan isagoo ah wa ina camahumaa adeerkoodna akhada maalahumaa maalkii aabbihii ka tegay adeerkii baa iska qaatay ninkii la dhashay sacad binu rabiic oo iyaga adeerka u ahaa ayaa qaatay caadada carabtana de gabar dhaxal ma sii jirin ayb dadka hadda soomaalida lafteeda meelo badanaa saas ah ayb wa ina camahumaa akhada maalahumaa falam yadac lahumaa maalan wax maala ugama tegin oo iyagu waxay leeyihin maalka gabdhahani meelo kaley geynayaan iyo dad kale ayb maalkan ciddaana iskale gabadhuna meel kaley geynay ninaa guursanaya ninkaa qaadanaya falam yadac lahumaa maalan walaa tunkaxaani mana la guursanayo ilaa walahumaa maalun ayagoo maal le maahe ee qof ceyra cid rabta ma leh qaala wuxuu yidhi yaqdi allaahu fii dalika arrinka allah xukumaayo fanazalat aayat lmiiraah aayaddii dhaxalkaa timid fabacaha rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam ilaa camihimaa nebigu wuxuu u cidiray adeerkood faqaala wuxuu yidhi acdi sii ibnatay sacdin sacad labadiisa gabdhood athuluthayni maalka saddex marka loo qaybiya laba qayb sii iyaga wa acdi ummahumaa hooyadoodna sii athumuna iyaga hooy hooyadood maxay u noqonaysaa sacd bnu rabiic xaaskiisii ayb thumun saasay ku qaadanaya ilaa ilmaa jooge wamaa baqiya wixii haro fa huwa laka adaa iskale haddaad adeer tahay oo casabo ahaan baa ku qaadanay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix laa nacrifhu ila min xadiidi cabdillahi bni moxamed bni caqiil waqad rawaahu shariiku ayضa can cabdillahi bni moxamed bni caqiil qaala baabu ma jaءa fi miiraahi binti libni maca binti sulbi wuxuu ku yimid caddaynta la caddaynaya dhaxalka gabadha wiilku dhalay maca binti sulbi gabadha tooska loo dhalay iyadoo ay joogto yacnii meyd baa dhintay wuxuu ka tegay hal gabaroo isaga ou dhalay iyo wiilkiisa gabarow dhalay oo gabaruu awow u yahay iyo midow dhalay w awowguna marka wuxuu ugu noqday wiilkiisaa dhalay ayb siday u kala qaadanayaan qaala xadaثana alxasanu bnu carafa qaala xadaثana yaziid bnu haaruun can sufyaan aلthawriy can abi qaysin alwdiyi abu qays alwdiyu cabdالraxmaan bnu marwan saduuqu rubama khaalaf can huzayl bni shuraxbiil qaala jaءa rajulu ilىa abi muusa wasalmaana wasalmaana bna rabiica labada ayuu u yimid fasa'alahumaa wuxuu su-aalay can ibnatin gabar meyd baa dhintay wuxuu ka tegay gabar wabnati bnin wiil gabadhiis meydku wiilow dhalay gabarow dhalay wa uktin liabin wa ummin iyo walaal meydka la dhalato ku hooyo ku aabba ah faqaalaa labadoodii waxay yidhaahdeen abuu muusa iyo salmaan lilibnati nisfu gabadhu nis bay leedahay walilukti walaashuna min alabi waalummi maa baqiya walaashana inta soo hartay qaadane gabadhan marka awowga loo yahay waa iskaga baxaysaa meesha sidaasay dhaheen markay sidaa dhahayaan hadda qur-aankii baa nis siiyey horta gabadha garanay ee walaashuna qur-aanka waxbuu siiyeyoo wixii soo haro iyo waxbaa la siiyey ayb laakiin markaas uu gabadhu qur-aanku uu sheegay waa marka meydku uu asal iyo farac midna ka tegin way yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayadda ku timid iyaga marka waxay gabadhi ka dhigeen casabo ahlu faradna halka gabagabare gabadhay ka dhigeen walaashuna casabay ka dhigeen saasay wax u kala siiyeen middaana nis inta soo hartayna tan ayb marka gabadhu casabo way noqonaysaa laakiin waa laga horeeyaa taas taas taasuu sheegaya marka xadiidka faqaal waqaala lahu waxayna ku yidhaahdeen indaliq ilaa cabdillaahi cabdullahi bni mascuud u tag fas'alhu soo su-aal fa inahu sayutaabicunaa waa nagu raaci doonaaye fa ataa cabdallaahi cabdullahi bni mascuud buu u yimid fadakara lahu dalika arrinkiibuu u sheegay wa akhbarahu bimaa qaalaa waxay ku jawaabeenna waa u sheegay qaala cabdullaahi wuxuu yidhi qad dalaltu idan wamaa ana min almuhtadiin haddaan ku raaco waa dhumay buu yidhi waana baadiyoobay wamaa ana min almuhtadiina kuwa hanuunsanna ka mid maahi yidhi haddaanba ku raaca qaladkaas ee iyaga marka ijtihaadkooda saasay la noqotay isagana xadiid nebigu ka maqlay buu haayaa marka intaan xadiidka khilaafa iyaga ma raacayo waay warka saxaabadana jahli ma lagu xukumi karo dabcan sababtu waxay tahay ninka saxaabiga ah mas'ale haddii la weydiiyo hadduu xadiid u haayana waa jawaabi jiray haddii xadiid loo waayo iyo aayadna waa ijtihaadi jiray ijtihaadku marka qad yusiibu waqad yukhdi marna waa asiibi jireen marna waa gafi jireen haddii marka nas la helo laakiin waa laga laabanaya ijtihaadka marar badan cumar iyo abubakar iyo saas ay sameeyeenaa jirta ayb marka culuumtuna sida hadda u qoran tahay oo hal meel loogu ururiyey oy ka fiiriyaan ayagu ma jiri jirin nebigana sala allahu calayh waali wasalama waxaa laga yaabaa nin inuu xadiid ka maqlay midna mid kale ka maqlay nin xadiidka nebiga kulligiis wada maqlay ma la helaynin waxaa laga yaabaa marka ninka nebiga ugu mulaasamo badan xadiid inuusan ka maqlin maalin nebiga war uu sheegay isagana joogin yaa laga yaabaa inuu jiro ayb walaakinii aqdii fiiha masaladan dhexdeeda waaan waan xukumayaa kamaa qadaa rasuulu llahi sal ly slam sida nebiga xukumay lilibnati gabadha annisfu ayaa u sugnaaday nis walibnati libni sudusu gabadha awooga loo yahayna lix meelood meel suduskaa muxuu noqonaa marka takmilata thuluthayni gabdho hulutaankii ay lahaan jireen mid dhammaystiraayo leanna ilaahay wuxuu tilmaamay gabadhu hadday mid tahayna yuusiikum ullahu fii awlaadikum lidakari midlu xadi lunhayayn fain kuna nisaءa fowqa thnatayni falahuna huluthaa maa tarak naago badan hadday yihiin waxay qaadan jireen saddex meelood labo wain kaanat waaxidatan falaha nisfu hadda gabdhaa jooga banaad waayo oo meydku dhalay midna toos ha u dhalo midna gabar waayo iyada lafteeda middaan bintulibnida ah ee marka middaani niskeeda marka la siiyo bintulibnina waxay qaadanaya sudus suduska iyo niska marka laysku geeyo waxay dhammaystirayaan huluthaan ayb walilukti walaashana marka maa baqiya wixii soo haray leedahay walaasha casabadeeda waxbaa ku qaadanaya laakiin wax soo haray marka masalada marka nis iyo thuluth markay ku jiraan nisna labow ka soo baxaa thuluthna saddex maqrajka marka saddex iyo laba tabaayun baa ka dhexeeya isku dhufa saddex iyo labo lix baa masaladii kasoo bixinaysaa saddex gabadhi baa la siinayaa sudusna waxaa la siinayaa oo hal ah bintulibni saddexda gabadha qaadatay iyo halka tan qaadatay meeqa markaa isku darta waa afar afar lix maxay ka tahay waa thuluthaanay ka tahay lix inta soo hartay gaba walaashu saasay ku qaadanaya marka walilukti maa baqiya qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala waabuu qaysin alawdiyu ismuhu cabdالraxmaan ibnu harwan kuufiyun waqad rawaahu ayضa shucbatu can abi qays marka haddii mar nas yimaado ijtihaad waa buray soo maama iyaga ijtihaadkooda waa burayaa marka nasba hadduu imaaday sariixa haddii laakiin ijtihaad kale uu ahaan lahaa oo nas uusan imaan lahayn ijtihaadkii hore ma buri lahayn leanna qaacida fiqiha waxay tahay laa yunqadu lijtihaadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad laguma buriyo laakiin waxaa lagu buriyaa nas waa lagu burinaya xadiida lu axbaal waxaa lagu burinaya ijmaac waxaa lagu burin karaa qiyaas jeli ah xukunkaasna marka waa la tirtira waa la baabi'inaya qala baabu ma jaءa fi miiraahi اlإkhwati min alabi wاlumi walaalka meydka ku hooyo ku aabbaha ah dhaxalkooda wixii ku yimid ayuu u baab yahay meyd baa dhintay walaalihiis ku hooyo ku aabba ah qaala xadaثna bundaar huwa moxamed bnu bashaar qaala xadaثna yaziid bnu haaruun qaala akbarana sufyaan can abi isxaaqa can اlxaariث waa xaariث bn cabdillahi اlhamdani xaariث alacwar ninkan marka dacfi baa ku jira can caliyin anahu qaal inakum taqra'uuna hadihi اlaaya aayaddan baad akrinaysaan idinku min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn dhaxalkaasaa la ad qaadanaysaan min bacdi wasiyatin dardaaran kadib dardaaran min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran fulintii ka gadaale dardaaranka oo tuusuuna bihaa aada dardaarmaysaan aw daynin aw qadaa'i daynin marka dardaarankii iyo deyntii aayadda yay hormarisay dardaaranka waina rasuula اllahi sal ly slam nabigana qadaa bidayni deynku xukumay qabla alwasiyati dardaaranka ka hor ninku markuu dhinto dardaaranna laga haayo deynna lagu leeyahay ayuhumaa yuqadam tee la hormarinaya deynkaa la hormarina aayaddu laakiin labada maxay hormarisay wasiyadii bay soo hormarisay owdu laakiin tartiib ma keenayso ayb ow daynin waa meelaha marka qur-aanka fahamkiisa aan sunnada looga maarmaynin haddii la yidhaha hadda sunno lama rabo maxay noqon lahayd marka dardaaranka in la hormariyo deynta lagu xijiyo ka bacdi saasna sax maaha dardaaranku waa tabaruc deynkuna waa waajib la yska gudaayo see marka waajib looga hormarinaa tabaruc sunnada marka ma looga maarmi karo sideedaba qur-aanka ayb wa ina acyaana bani lummi hooyada ilmaha ay dhashay yarisuuna way dhexlayaan duuna bani lcallaati kuwa aabbaha keliya ou dhalay ka soke acyaanta wuxuu ka wadaa hadda cali ashiqada walaalaha meydka ku hooyo ku aabbaha ah way dhexlayaan meydka duuna banilcallaati kuwa ku aabbaha ah maya ka soke ee kuwa ku aabbaha miyaynan dhexlaynin waa dhexlayaan iyaga xataa laakiin hadday labadoodu kulmaan meydkan walaalihiis ku hooyo ku aabbahana waa joogaan kuwa ku aabba keliyana waa joogaan yaa dhexlaya meydkaas kuwa ku hooyo ku aabbaha ah ayaa dhexlaya kuwan kalena waa la xijaabayaa quwada ayayna ku xijaabayaan lianna jihaat lcusuuba casabada iyo marka laga hadlaayo qurbiga waa isku xijaabayaan waxaa kaley isku xijaabaan xagga quwada qurbiga marka la fiirinayana waxaa weeyaan bunuwatun huma ubuwatun huma ukhuwatun huma cumuumatun huma walaa-un qurbigu saasay isugu kala xigxigaan quwaduna waxay tahay hadda wa meyd hadduu dhinto uu ka tago walaalihiis ku hooyo ku aabba'a iyo kuwo ku aabba ah kulligood horta waa ikhwo waayo oo jihadoodu waa isku mid waa ukhuwa ayay wax ku dhexli lahaayeen laakiin xooggay kala badan yihiin ninkii meydka ku hooyo ku aabbaha ah iyo kan ku aabbaha isku xoog maaha kana xoog badan marka bahdaani bahdaani ma dhexlaysan ayb macnahaas waa marka macno saxiix ah sidaasaana marka in lagu tawjiihiyey ay tahay ee macnuhu maahan walaalo meyd ku aabbaa sidoodaba wax ma dhexlaan ma laga wado haddii meydkan wuxuu ka tegayba walaalo ku aabbaa keliya ay yihiin waa casabo waay way dhexlaayeen markaas yariu alrajulu ninka yarisu akhaahu walaalkii baa dhexlaya liabiihi wa ummihi duuna akhiihi liabiihi hadday wada joogaan wey haddii ay wada joogaan wey haddii laakiin kii ku hooyo ku aabbaha amaba joogo aabba keliyaa joogo mid ku ah waa qaadanaa isaga markaas lianna maa abqat ilfaraa'idu faliowlaa rajulin dakar meydka cid uga dhow male isaga naam ayb qaala xadaanaa bundaar qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa zakariya bnu abi zaa'idata can abi isxaaq can alxaarif can caliyin can الnabiy sal l slam milahu qaala xadaanaa bnu abi cumar qala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa abu isxaaq can alxaarif can caliyin qaala qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu wuxuu xukumay ana acyaana bani lummi hooyada kuwa ay dhashee meydka kuna aabbaha ah ayb iyo watawaarasuuna way dhexlayaan way isdhexlayaan duuna bani lcallaad kuwa isku aabbahase maya qaala hada xadiidu laa nacrifhu ila min xadiidi abi isxaaq can alxaarif can caliyin waqad takalama bacdu ahli اlcilmi fi اlxaarif way ku hadleen waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda ahli اlcilmi waa marka kuwa aabbaha ku hooyada ah hadday joogaan iyaga inay dhexlayaan kanna uu tegaayo baabu miiraahi اlbaniina maca albanaat wiilasha dhaxalkooda gabdho iyagoo ay la joogaan maydaa dhintay wiilalii gabdhow ka tegay say isula dhexlayaan qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala aqbaranaa cabduraxmaan bnu sacdin qaala aqbaranaa camru bnu abi qays can moxamed bn lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi qaala jaaanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa ii yimid yacuudunii isagoo isoo booqanayo wa ana mariidun ana aan jiranahay fii bani salima reer bani saliima dhexdooda faqultu waxaan idhi yaa nabiy allah kayfa sidee ayaan aqsimu maalii maalkayga see u qaybinayaa bayna waladii ilmahayga dhexdooda falam yarudda calaya shay-an waxba iguma celinin fanasalad waxaa soo degtay yuusiikum allahu fii wlaadikum lildakari midlu xadi lunhayeyn kan labkaa marka wuxuu leeyahay laba dhadiga intay qaadan lahaayeen marka hadday wiilal iyo gabdho wada joogaan aayadaasaa tilmaantay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu bnu cuyaynata wagayruhu can moxamed bn اlmunkadir can jaabirin baabu miiraahi اlakhawaati walaalaha dhaxalkooda gabdhaha ah qala xadaana alfadl bnu صbax albaqdaadiyu qala xadaana sufyaan bnu cuyayna qال أخبرnا محمد بن المنkدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت waan jiraday فأتاnي رsuuل اللhi صلى اه عل سلم يcuudنيi نبgaa ii yimid asoo isoo booqanaya فوجدنيi qad أغمya عalaya wuxuu i helay aniga oo la imiir daboolay فأتاnيi waa ii yimid ومعahu أبو بكrin iyadoo uu la jira أبو بكر وهmaa maashiyaani ay soconayaan fatوaضأa رasuuل الlahi صلى اه عل سلم نبga waa weyse qaatay fasaba calaya wuxuu korkayga ku shubay min waduu'ihi biyihii uu ku weyse qaatay fa afaqtu waa soo miirsaday faqultu yaa rasuula allah kayfa aqdii fii maalii maalkayga see u xukumaa ow kayfa asnacu fii maalii marka qofku de markuu dhimanayo ama maalkiisa uu rabo inuu maamulo inuu kala tashto qof ahlu cilmiga aaday u fiican tahay leanna meesha u ajarka badan isagaa u sheegaya hadaad laakiin nin adiga aan waxba kaa roonayn kala tashato meeluu kaa tuuray markii abu dalxa maalkiisa beertii bayraxaa uu sadaqaystay nebiguu kala tashtay aqaaribtaada siiya waa kan hadda jaabir seen yeelaa buu leeyahay falam yujibnii shay-an waxba iiguma jawaabin wa kaana lahu tiscu akhawaatin sagaal walaalo gabdhoodoo walaalihiisa buu lahaa xataa nasalat aayat lmiiraahi yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala markaa qofka aan aabbana ka te aabbayo awow ka tegin aanna ka tegin ilmo farac waaridka wax dhaxlo farac waaridka wuxuu noqon karaa wiilal iyo gabdho wuxuu toos u dhalay iyo wiilashiisu waxay dhaleen ayb aan ka tegin ee isagu marka xawaashi uu ka tegay dad gaararkiisa oo walaalihiisuu ka tegay aayadda marka taasay ka warrameen in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak wa huwa yarihuhaa in lam yakun lahaa walad wain kaanat athnatayni falahuma athuluthaani mima tarak wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaaءa falidakari midlu xadi اlunhayeyn waa ka sidaa ilaahay marka uu yidhi haddii marka meydku walaalo keliya uu ka tegay hal gabar hadday tahay nisay qaadani hadday tahay marka walaal oo hal ah haddii gabar ay dhimato walaalkeed keliya ay ka tagtayna wixii dhan saa isku qaadanaya walaalka ninka ah haddii gabdhuhu ay badan yihiinna saddex meelood labo ayay qaadanaya walaal wiilal iyo gabdho isku jira waayo lidakari midlu xadil unhayeynay u qaadanayaan meeshaas waa aayaddaasaa looga baxay alaaya qaala jaabirun fiya nasalat aayaddan aniga shanigeygay kusoo degtay qaala hada xadiidun saxiix walaalihiina marka sidaasay u qaadanayaan laakiin kuwan la sheegayo walaalaha meydka ku aabba ku hooyaa ama kuwa ku aabba keliya waayo kuwa ku hooyada ah iyagu ahlu farad haddii ayaga markaa wax xijaabo aan la helin hadduu hal yahayna lix meelood meeluu leeyahay haddii ay badan yihiinna saddex meelood meel ayay qeybsanayaan wain kaana rajulu yurahu kalaalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikuli waaxidi minhuma الsudusu fain kaanuu akhara min dalika fahum shurakaau fi الhuluث marka weliba walaalaha meydka ku hooyadaa si egay u qaadanayeen wiilashooda iyo gabdhahooda ayb qaala baabun fii miiraahi alcasabati casabada dhaxalkooda casaba say wax u qaadanay qaala xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan wahuwa abu moxamed addaarimiyu alimaamu alxaafid qala akbaranaa muslim bnu ibraahim qala whuwa alfaraahidiyu qala xadaanaa wuheybu qala xadaanaa bnu طaawuus can abihi can ibni cabaasi can الnabiy sal ly slama qaala alxaqu lfaraa'ida biahliha faraa-isha alla qadaray dadka iskale gaarsiiya famaa baqiya wixii haro fahuwa liwlaa rajulin ninkan ugu dhow bou u sugnaaday dakarin oo lab ah weliba marka fahuwa liwlaa rajulin dakarinta waaye meesha marka maxalu shaahidka ah casaba marka saasay u dhexlaysaa liwlaa rajulin hadduu keligiis yahayna waa kaas hadday gabar la joogtana isaga keliya maa la siinayaana maya bacdi naas oo waxaan aragnay inta dhaxal kala xukumaan wax u galayna aan jirin oon cilmiba ulahayn oo waxaad arkaysaa marka walaal marka wiilal iyo gabdho isugu jiro ayuu wuxuu siinayaa keliya wiilashi gabdhihiina waa ka reebaya maxaa dhacay marka la yihaahdana wuxuu leeyahay faliowlaa rajulin dakarin sow lama dhihin oo kuleeyahay diinta dhanba marka waxaa qaribaya waxay tahay nin wax yar dhakowsaday xoogaa yar buu inta ka qaatay wax badanna waa ma arkaayo intii yaraydu marka intii badnayd ku qaribaya wain kaanuu akara min dalika wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaءa falidakari mithlu xadi lunhayayni aaweyna so ilaahay aayadda saas kuma sheegin walaalihii marka waa la yeelanaya haddii marka ninka liowlaa rajulina la yidhi haday gabar kasoo soko marta ka waran oo ninkii uu gadaal xoogaa jiro maalan mayd baa dhintay ee dadkii farad ka qaadan lahaa waa ka qaateen inta soo hartay casabadiisu waxay noqotay hal walaal oo gabaray noqotay ku hooyo ku aabba ah walaal asaga ku aabbo keliyana waa joogaa yaa la siinaa wax soo harayna walaasha ku hooyo ku aabbada aha la siinaa walaalkanna waa iska tegaa ku aabbaha ah faliowlaa rajulin ha keenin meesha owlaaba maba joogtaba gabadhaana hadda ka dhow isaga m maba owlaa hadda maaha soo lama garan iyadana meelo saasa dad ku dheelaya waa aragnay oo walaalkaana la siinaa gabadhaan wax ma helayso kuleeyahay gabadhii iyadaaba ka xoog badan markaanu meydka ku hooyo ku aabba ahayd casabaadkuna sidooda waxay u kala baxaan saddex qaybood casaba binafsi casaba binafsi kulligeed waa niman marka laga reebo naag wax horeysay maahani naag oo dhan casaba binafsi ma soo gelayso waxaa ka soo gelaysa midda iyada wax horeysay bis muctiqadda ah casaba bilgeyr ayaa jirto kuwa iyaga qeyrkooda casaba ay ku noqdeen dartood kuwaana marka waxay tahay gabdhaha markay wiilal la joogaan casaba bilgeyr wiilashaa casaba ka dhigay gabdhahaas lowlaa wiilashaan ahlu faraday noqon lahay qeybta saddexaadna casaba maca algeyra la dhaha oo waxaa weeyaan alakhawaatu maca albanaati casabaat alakhawaatu maca albanaati casabaat oo haddii marka mayd ou dhinto uu ka taga marka tii hadda masaladii hadda ibnu mascuud xukumayeyba waay wuxuu ka tegay hal gabar iyo bintulibni iyo ukhta shaqiiqa ee bintida nis markaad siiso tanna sudus siiso maa baqiya walaashuu siiyey soo maha walaashaan maxay casabo ku noqotay casaba maca algeyr bilgeyr lama dhihi karo gabdha ayagu ma xoog ma leh iyaga waxma casabeynaya ee maca wujuudihim ay casabo ku noqotay gabadha ayb qala xadaanaa cabd bnu xumayd qala ahbaranaa cabdالrazaq can macmarin can ibni طaawuus can abihi can ibni cabaasi can الnabiy sal ly slam naxwh qala hada xadiidu xasan qad rawaa bacduhm can ibni طaawuus can abihi can الnabiy sal ly slm mursala qaala baabu ma jaءa fi miiraahi اljadi awowga dhaxalkiisa wixii ku yimid cadayntiisiiba u baabyahay awowga wax dhexlaayana waa kan aabbaha dhalay way maahan kan hooyada dhalay maahan isakaan waxma dhexlo waa dawlarxaam qaala xadaanaa alxasanu bnu carafata qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun can hamaam bni yaxya can qataadata can اlxasan can cimraana bni xusayn qaala jaءa rajulu ilىa rasuuli اllahi sal ly slama faqaala wuxuu yihi ina bni bnii ina bna bnii wiilkayga wiilkiisa ayb maata wou dhintay marka wiilkiisa wiilow dhalay baa dhintay isaga marka muxuu noqonayaa awown awow waay marka ayb ina bna bnii maata wou dhintay famaa lii min miiraatihi dhaxalkiisa maxaan ku leeyaho iiga sugnaaday fa qaala wuxuu yidhi laka sudusu sudus baad leedahay falamaa wallaa markuu jeestay dacaahu waa u yeedhay faqaala wuxuu yidhi laka sudusun aakharu sudus kalea haddana leedahay falamaa wallaa markuu jeestay dacaahu waa u yeedhay qaala wuxuu yidhi ina sudusa suduska al-aakhara kale ducmatun weeyaan waa casab ahaan baad iskaga qaadatay waa lagugu quudiyey dabcan marka masaladaasuna waxay noqon kartaa uun waxay noqon kartaa meyd dhintay ee ka tegay laba gabdhood iyo awowgii meydaa dhintay wuxuu ka tegay laba gabdhood oo dhalay iyo awowgiis say u qaadanaya labada gabdhood huluhaan bay leeyihiin lix markaad mas'aladii ku dhisto ood siiso labo ood afar iyaga siiso awowguna muxuu leeyahay farad ahaan uu leeyahay sudus awowgu farad ahaan sudusa uu leeyahay maxaa yeelay ilma wax dhexlaayaa jooga ayb leanna awowgu waa aabbo wali abaweyhi likulli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu walad soo ma ahayn sudus wuxuu ku helay in kaana lahu walad markii sudus farad loo siiyey gabdhahanna ay qaateen hal ou qaatay odayga afarna ay gabdhaha qaateen maxaa soo haray marka hal xabaa soo haray lix markaad masaladii afar siisay halna odaga siisay waa shan hal xabaa kuusoo hara halkaas xaba muxuu ku qaadanaa haddana casabow ku qaadanaa ooga leanna fali owlaa rajulin dakarin asagow cid meydka uga dhow oo ka xigtaa ma jirto halna farad ou ku qaatay halna tacsiib ou ku qaatay si ounan ugu malaynin marka intaba inuu farad ku qaatay buu nebigu u yidhi ina alaakhara ducmatun kan kale waa waa lagugu daray oo saasaad ku heshee mar walba ma helaysida ogow marmar baad weynaysaa kaas oo hadday ahlu faradku buuxiyaan intooda isaga waa weynaa soo maaha laakiin kaagii hore marna kama degaysid xaq ilaahay ku siiyey waay kaas saasay ka dhigan tahay qaala hada xadiidu صaxiixu xasan qaala wafi lbaabi can macqil bni yasaar qaala baabu ma jaءa fi miiraahi اljaddati ayeyda dhexalkeeda wixii ku yimid ayeyda ayeyda marka iyada labada dhinacba waa ka dhexlaysaa ayeyda aabbaha dhashayna waa dhexlee midda hooyada dhashayna wax waa qaadanay way leedahay awowga hooyada dhalay waxa ma qaato laakiin ayeyda waa qaadanaysaa iyada qaala xadaثana bnu abi cumar qaala xadaثana sufyaan qaala xadaثana الzuhriyu qaala maratan qaala qabiisatu wa qaala maratan can rajulin marna mubham bou ka dhigay marna qabiisa ayuu yihi an rajuli buu yihi can qabiisata bni du-ayb qaala jaaءat iljaddatu ayeydii baa timid umu lummi hooyada hooyadeed ow amase umu labi aabbaha hooyadiis ilaa abi bakrin bay u timid faqaalat waxay tihi ina bna bnii ayb ina bna bnii wiilkayga wiil ou dhalay ow amase ina bna bnatii gabadhayda wiil ay dhashay maata waa dhintay labada dhinac ba daad u dhigtay ayeeyay noqonay soo maha wiilkeeda wiil ou dhalay ayaa dhintay iyada ayeeyay u tahay gabadheedii wiilay dhashaa dhintay ayeey bay u tahay waxaanan dhahnay ayeeyda dhanka hooyo waxbaa ka dhaxle bikhilaafi awowga hooyo ma dhexlayo isaga waqad ukhbirtu waxaana la ii sheegay leanna midkan suuradan dambe hooyadii meydka hooyadiisay hooyo u tahay waqad ukhbirtu waxaa la ii sheegay ana lii fii kitaabillaahi xaqan ilaahay inaan kitaabkiisa dhexdiisa xaq ku leeyahay ayaa la ii sheegay faqaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi maa ajidu laki fi lkitaabi min xaqin kitaabka wax xaqa kaaga heli maayo wamaa samictu rasuula اllahi sal ly slama qadaa laki bishayin nebiga oo adiga wax kuu xukumayana ma maqlin buu yidhi aniga wasa-as'alu nnaasa saxaabadaanse weydiinayaa bal iyagu hadday ka maqleen nebiga wax iyo haddii kale marka bal fiiri yacnii waraca iyo dhowrsiga qur-aankiina kama haayo nebigana waxba kama maqlin waa kuu su-aalayaa buu yidhi lacalla qof saxaabadii ka mida bal inuu nebiga wax ka maqlay qaala wuxuu yidhi fasa'ala waa su-aalay fashahida almugiiratu bnu shucba ayaa markhaati kacay ana rasuula llahi sal l ly slam nebiga acdaaha sudusa sudus ayaa inuu siiyeyba u sheegay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya nin caalima mas'ale inta ka qarsoonaato qofuu ka cilmi badan yahay waa ogaa karaa leanna hadda abubakar iyo muqiira maa isku cilmi ah maya haddana maca dalika abubakar ma maqlin muqiirana waa maqlay ayb qaala wuxuu yidhi waman samica dalika macaka yaa kula maqlay waa hubsana qaala moxamed bnu maslama ayuu yidhi qaala faacdaaha sudusa sudus buu siiyey uma jaaءat iljaddatu اlأkhraa iyaydii kalaa timid alatii tukhaalifuhaa ee iyada cagsigeeda ku ahayd ilaa cumara bay u timid faqaala sufyaan qaala sufyaan sufyaan wuxuu yidhi wazaadanii fiihi macmarun macmar wuxuu iigu daray can الzuhriyi walam axfadhu can الzuhriyi laakiin zuhri kama xifdinine walaakin xafidtuhu min macmar ana cumara qaala in ijtamactumaa cumar wuxuu yidhi laba ayeeye haddaad kulantaan fahuwa lakumaa fahuwa sudusku lakumaa labadiina iskale wa ayatukumaa infaradat bihi midii la gooni noqotana fahuwa lahaa midii gooni noqotana iyada suduskeeday leedahay meydka marku dhinto hadduu laba ayey ka tago hal sudusay isla qaadanayaan hal sudus meelood meel bay wada qaybsana haddii laakiin ay ka tago hal keliya uu ka tago hal ayey keliya uu ka tago ee iyadaa suduskaas qaadanaysa kulligiis mararka qaar marka ayeeyooyinku iyaga laftooda soo kala dhadhowaanaya midda hooyada xaggeeda ka imaanayso iyo midda aabbaha ka imaanayso hadday midda aabbuhu dhowaato midda aabbaha xaggiisa ka imaanayso hadday dhowaato middii hooyaduna ay waxyar durugsan tahay middaan aabba xaggiisa ka imaanaysa ma xijaabaysaa middaan hooyada ee dheer madhabta awjuha ku jirto waxaana la tasxiixiyaa inaysan xijaabaynin oo ay isla qaybsanayaan maalan adiga waxaa meydaa dhintay markaas wuxuu ka tegey ayeydiis oo ah hooyadiis hooyadii dhashay middii dhashay iyo waxaa joogto aabbihii hooyadiis labadooda yaa si ahaan meydka ugu dhow middaan aabbaha xaggiisa ka socoto middaan hooyada xoogaa durugsan tahay iyadoo durugsan waa xoogay leedahay waa la qaybsanay sidaasaa markaa madhabtu ay tasxiixinayaan culamada ayb hadday bilcagsi noqoto oo midda hooyadu dhowaato midda aabbahana ay xagga marto midda aabbaha iska soconayn midda hooyada keligeedaa suduska qaadanaysa dhanka hooyada marka xoogay ka leedahay iyeyda waayahay waayatukumaa infaradat bihi fahuwa lahaa qaala xadaanaa alansaariyu qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa malik an abi can ibni shihaabin can cuثmaana bni isxaaq bni kharasha wahuwa alcaamiriyu wahaqahu bnu maciin can qabiisata bni du'eyb qaala jaaءat iljaddatu ayeydii baa timid ilaa abi bakrin bay u timid fasa'alathu miiraahahaa bay su-aashay qaala lahaa maa laki fii kitaabi illahi shay-un kuma lihid wamaa laki fii sunati rasuuli illahi sal ly slama shay-un kuma lihid farjicii laaba xataa as'ala annaas fasa'ala annaasa faqaala almugiiratu bnu shucba xadartu rasuula اllahi sal ly slam acdaaha sudusa nabiga oo sudus siiyaan aniga xaadiray faqaala hal macaka hayruka faqaama moxamed bnu maslamata alansaariyu faqaala midla maa qaala almugiiratu bnu shucba ayuu yidhi faanfadahu lahaa abu bakrin abu bakr waa u fuliyey qaala uma jaaءat iljaddatu اlأkhraa ilaa cumara bni اlkhadaab bay u timid fasa'alathu miiraahaha annakayga allay siiyeytay faqaala maa laki fii kitaabi illahi shay-un walaakin huwa daka sudus waay fain ijtamactumaa fiihi haddaad ku kulantaan fahuwa baynakumaa waayukumaa khalat bihi midii gooni noqoto can ilukhraa ka gooni noqotana fahuwa lahaa iyadaa iskale qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wahuwa asaxu min xadiidi bni cuyaynata qaala wafi lbaabi can burayda ayb baabu maa jaءa fi miiraaثi اljaddati maca bniha baabkaana ku daray qala xadaثna الxasn bnu crafata qala xadaثna yaزيid bnu haaruun can mxamed bni salim wahuwa moxamed ibnu salim alhamdaniyu abu sahl alkuufiyu daciifun tirmidi keliyaa u wariyey can ishacbiyi can masruuqin can cabdillaahi qaala fi ljadati maca bnihaa ayey wiilkeeda ou la joogo yacni mayd baa dhintay wuxuu ka tegey ayeydiis iyo ayeyd wiilay dhashay ayeyd wiilay dhashay muxuu noqon karaan ayey wiilay dhashay oo wax dhexlaayo adeerow noqona xoogaa silsiladaas baxa adeerow noqona sooma leanna ayey waxay ku noqotay iyada ay meydkan ugu noqotay wiilkeedaa dhalay soo maha wiilkeeda wiilkiisaa dhintay ayeydaani marka iyo wuxuu ka dhintay ayeydan wiil kaloo ay dhashay wiilka kaloo ay dhashay ayeydan isaga adeerkiis waay soo maha ayb can masruuqin can cabdillaahi qaala fi ljadati maca bnihaa inahaa iyadu awalu jaddatin ayay midda ugu horeysay waayo adcamahaa rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu uu siiyey sudsan sudusan sudus maca bnihaa wiilkeeda iyadoo uu la jiro wabnuhaana xayun wiilkeeduna uu nool yahay wiilkaas dabcan markaa de wixii soo haro ayuu qaadanaa haddaan la xijaabin isaga mar kalena de wiilku wiilkeedu wuxuu noqon karaa abti hadduu abti noqdo marka abtigu wax ma dhexlaa mase ma dhexlaayo keeni doona baaba u keeni doona qaala hada xadiidu laa nacrifhu marfuuca ila min hada اlwجhi waqad waraha bacdu asxaabi الnabiy sal ly slama aljadata maca bniha walam yuwaritha bacduhm qaarkoodna ma dhexalsiinin ayb maca bni haada waxaa kaloo dhici karto saa'iqna noqon karto kii isaga iyo iyada iyo meydka u dhexeeyey masalatu lxajbi baa marka meeshaas imaan karto isay noqonaya ay meydaa dhintay wuxuu ka tegey aabbihiis isaga iyo ayeydiisuu ka tegey marka ayeydii iyo wiilkeedii waa isla joogaan soo maha markaas marka calaa xadiidka haddaa haddii la qabto wuxuu keenayaa marka ayeyda waa la siinaa dhaxalka ayeydii marka sudusay qaadane aabbuhu haddaysan ilmo jooginna wixii soo harow qaadanaa hadday ilmo joogaanna suduskiisau qaadanaa ilmihiina wixii kale ayagaa qaadana haddii ay tahay marka haddii kalena qowlkan kale uu sheegayo ma dhaxal siininna meydka meydaa dhintay markaas wuxuu ka tegay aabbe iyo aabbaha hooyadiis aabbahaasi marka waa xijaaba hooyada hooyadiis isaga hooyadii dhashay isagaa ka sokeeya waa xijaaba marka walam yuwarithaa bacduhumna taas qaarkood ma dhaxal siinin taas hadday laakiin ayeydu min jihati lummi ka timid aabba meydka dhalayna ou joogo meydaa dhintay markaasaa waxaa joogo wuxuu ka tegay aabbihiis isaga dhalay iyo hooyadiis hooyadeed ayeydiis iyo aabbihiisuu ka tegay soo maha laakiin ayeydan maanta dhanka aabbaha kama imaanin hal yaxjubuha al abu aabbuhu ma xijaaba ayeyda dhinacaas ku timid ma xijaaba hooyadu laak waa xijaabi kartaa hooyada iyada hooyadeed waa xijaabi kartaa cagsi hooyadu ma xijaabi kartaa ayeyda dhanka aabbaha iyo ka imaanayso waa xijaabi hooyadu marka ayeeyooyin dhan waa iska tuur waa iska tuuraysaa iyada meydkii hooyadii dhashayba hadday joogto ayay wax ma helayso dhan kasta ha ka timaado ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed